بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bulshada soomaaliya meel kasta ay joogto waa salaamaya bahda sa- saxaafadana waa salaamaya si gaar ah Eh, maanta shirkeena jaraa'id waxa uu ku saabsan yahay shirka eh, magaalada asmara ee dalka eritreya uga socdo wadamada eh, dalkeenu uu uga horeeyo dalka etoobiya iyo dalka eritreya oo madaxdooda halkaas ay ku shirsan yihiin si aad la socotaan soomaaliya eh, muddadii dambe waxay ku howlaneed in ay soo ceshato makaankii iyo makaanadii amba maqaamkii ay dunida ku lahayd arrimahaas ayaana waxa ay keenayeen dadaaladii isdabajoogga ahaa iyo safaradii eh, isdaba yiilay ee mas-uuliyiinta dowladda ay ku tegayeen wadamada dibadda waxaa ugu dambeysay safarkii madaxweynuhu uu ku tegay dalka shiinaha dalweynaha shiinaha la yidhaahdee kadibna madaxweynuhu wuxuu ka qayb galay shir eh, saddex geesood ah oo u dhexeeya dalka eh, soomaaliya etoobiya iyo eritreya ee, saddexda hogaamiye waxa ay ka wada hadleen ee, marxaladda cusub ee rijinka ama gobolka aan degganaha uu galay marxaladaas oo ku salaysan ee, iskaashi dhaqaale mid amni mid siyaasadeed wax wada qabsi nabad ku soo dabaalid iyo guud ahaan gebagabaynta wixii colaado ahaa ee mandiqada ka jira si loogu gudbo ee, xanaanka ee, loola jaan qaadi karo ee, dhaqaalaha adduunka oo ku soo ururay maantay ee, qaybo waaweyn ee, qaybaha yaryarka iyo maaragtay aysan waxba ku lahayn saad la socotaan dalka soomaaliya iyo waddamada aan sheegay dhulka ay ku fadhiyaan iyo tirada dadka bulshada ay matalaan iyo bulshadaas xataa hanaanka ay u dhisan tahay oo ah bulsho dhallinyaro ah waa meelo u rashaxan horukac dhaqaale in laga sameeyo wax soo saar ee, wax isdhaafsi sidaas ee, wadamo ee, wax u noq- ku noqon kara waayo oo ku habboon arrinkaas marka meeshaa wuu ka socdaa Ee, dowladda soomaaliya mowqifkeeda waxa uu ku salaysan yahay sida haddaba rijinka ka dhacday oo waddamadaas ay isku yimaadeen in loo dhammaystiro waddamada iyaguna sidoo kale aan looga maarmin kulankaas oo kale sida jabuuti oo kale taas waxaan jeclahaa marka inaan dadweynaha soomaaliyeed ama dhegeystaha soomaaliga afka soomaaliga wax ku dhegeysto aan la wadaago in wafdi eh, ka kooban saddexda wasiir arrimo dibadeed ee soomaaliya iyo eritreya iyo etoobiya ay ku sii jeedaan dalka jabuuti ee walaalaha aynu nahay si loo soo afmeero colaaddii muddada u dhexaysay dalka eh, jabuuti iyo dalka eritreya waxaan rabaa inaan weliba si aada ula sii wadaago in dadaalka kan uu soo bilowday xilligii wafdiga eh, madaxweynaha oo markaas anigu aan ka mid ahaa aan ku tagnay booqashada dalka eritreya kadibna madaxweynuhu markii uu tegay waddanka jabuuti eh, uuna la wadaagay eh, kulan kulamada iyo waxyaabihii dhexmaray wixii laga wada hadlay iyo aragtida soomaaliya ee ku aadan in eh, la gaaray xilligii ay soo dhammaan lahayd eh, colaadihii u dhexeeyey eritreya iyo soomaaliya in dowladda jabuuti iyo dowladda soomaaliya ay isla meel dhigeen in soomaaliya ku dadaasho kana shaqayso sidii eh, loo dhexdhexaadin lahaa labadaa dal saddexdaa wasiir khaarijiya waxay u socdaan in eh, lasoo ah, afmeero colaadihii meesha oo dhan mandiqada dhan ay ku jeesato horumar dhaqaale waxuqabasho bulshooyinkan dib u dhaca iyo faqriga iyo saboolnimada oo colaaduhu ay sii raacaan eh, ay ragaadiyeen in la- la- loo gudbiyo marxaladda adduunyadu hadda ay hiigsanayso oo wax ka qabashada danyarida iyo saboolnimada iyo deganaansho la'aanta waa mahadsantii Wasil, waa idaacadda risaalo Ee, sidee ku suurtoobaysaa in soomaaliya ay ka qayb qaadato dhexdhexaadinta jabuuti iyo eritreya iyadoo la ogyahay in jabuuti laga haysto dhul soodina
Eh, su-aashaas waa su-aal muhiim ah Eh, iyadoo jabuuti eh, ay eritreya colaad u dhexayso oo dhul xuduud dhuleed ay ka dhexayso sideedaba waxaa la heshiiya la heshiisiyaa waxa dirirsan dadka ishaaye ayaa dhexdhexaadin u baahan dadku markay heshiis yihiin ay saaxiibo yihiin amba ay daris yihiin amba ay walaalo yihiin dhexdhexaadin looma baahna marka dhexdhexaadinta waxaa keenayaa waxaa ah in dhibaatada aad sheegaysa ay jirto marka arrima dhibaatadaasna waqtigii lasoo afjari lahaa in lasoo gaariyo dowladda soomaaliya aaminsanta mudana wadda intaa la socotid waxaa jira ururo caalami ah sida eh, midowda afrika oo kale iyo igaad iyo aaway kaalintii iyaga ee halkan ku lahaayeen
Eh, warkaas aad iyo aad u fiican yahay midooda africa waa ogsoon tihiin Eh, marka hore wuxuu ahaan jiray eh, maaragtay o a u ahaan jiray haddana a u waaye a u a u waaye Eh, muhiimadiisu waa in qaaradda africa horumarna ay gaarta ay nabadowdo Eh, laakiin haddana eh, rijin rijina wadamadu way isu saaxaliyaan galbeedka africa bariga africa ee bartamaha africa koonfurta africa ee isu tag noocaasoo nabadaha iyo looga shaqeeyo walaaltinimada ayaa jira marka ee, wixii midowda africa ee ee, ku habboonaa waxaan ahayn kama socdaan meesha deganaansho iyo walaalayn iyo dhammayn khilaafaad ayaa hadda shirkaasi ku saabsan yahay dadaalkuna ku socdaa marka waa wixii loo aasaasay eyudu wixii loo aasaasay Itixaad- midowda africa wuxuu ka shaqaynayay wax ka mid a waay Eh, wal- walow shirka jaraa'id uusan ku saabsanayn arrinta kismaayo haddana arrinta kismaayo waxaan u aragnaa dowladda soomaaliya mowqifkeeda wuxuu ku salaysan yahay dad soomaaliyeed oo mas-uuliyiin ah oo dal- dad soomaaliyeed ay u idmadeen eh, inay ay mas-uuliyad muddaysan u maamulaan dowladdana eh, wax la wadaago oo kala shaqeeyo hannaanka iyo hiigsiga ummadda soomaaliya nabad iyo horukac iyo midnimo iyo waa madax bannaani iyo horukac dhaqaale ay hiigsanayaan kala shaqeeyo fagaarooyin waaweyn oo dowladda iyo maamul goboleedyada ay isku yimaadina jirta Eh, dadkaas waxaan u naqaanaa dad soomaaliyeed oo mas-uuliyiin ah shirkooda waa soo dhoweynaynaa shirkaas shirar baa ka dambeyn doona waxaan aaminsannahay eh, inay eh, dalka iyo hoggaankiisa iyo maamulkiisa ay wax ka leeyihiin Eh, sidaas ayaan lagu tixgeliyaa go-aano badan oo geedi socodka siyaasadda soomaaliya fuudeeyana iyagaa qayb ka ahaa qaybta dambena qayb ay ka noqon doonaan haddii aan u imaado midda jabuuti iyo safiirka halkan ka tegey eh, jabuuti iyo soomaaliya eh, waxa u dhexeeyo wax sahal lagu qiimayn karo ma aha soomaaliya waxay kaalin mugla ka lahayd oo weliba ay culaysyo badan usoo dha- u- ugu soo dhabar adeegtay sidii jabuuti dal madax bannaan ay u noqon lahayd Eh, jabuutina dhowrkii dhowr iyo labaatankii sane tegey waxay u heelaneed sidii soomaaliya nabad iyo horukac iyo isqaadasho looga gaari lahaa maanta waxaa la soo gaaray soomaaliya dowladdeedu maalinka ay abaalkaas dambe qayb ka mid ay celin lahayd oo ay ka shaqay lahayd jabuuti oo nabad hesho oo xuquuqda ka maqan hesho oo colaadaha waddamada ay kala dhexeeyaan ama dalka ay kala dhexeeyaan lasoo afjaro soomaaliya kaalin ay ku leedahay insha allah waana ay meel maraysa arrintaas wasiir waa idaacadda kulmiye ka waran see u guulaysan kartaa heshiisyadaan eritrea iyo jabuuti dagaalada ka dhexeeya soomaaliya
Eh, waxaan ugu guulaysan karnaa eh, shacabka eritreya iyo soomaaliya xiriir sooyaal ah oo dheer oo halgan wadaag ah ayaa ka dhexeeyey Eh, maantana labada hogaamiye saaxiibtinimo ayaa ka dhexaysa Eh, waxaa ka dhexaysa aragti wadaag ku salaysan in mandiqadu nabadoodo dhaqaalaha la iska kaashado hal cod lagu hadlo jabuutina waa dal walaalo aanu nahay Eh, wax aan ku kala soocannahay ay kooban yihiin marka eh, maadaama aqbal labada dhinacba ay ka haysato etoobiyana ay la kaashanayso ee rabitaan xilligiisa la soo gaarin ay tahay dowladda soomaaliya kalsooni badan waxay ku qabtaa in ay arrinkaas ku guulaysan karto Ha. Ee, marka arrinkan marka oo shirka hadda xagga ka socdo wuxuu qayb ka yahay dadaal dowladda soomaaliya ay ugu jirto dunida meesha ay kaga noosha waddamada la dariska ah kuwa ay saaxiibada yihiin kuwa ay walaalaha yihiin in hannaan iskaashi oo walaaltinimo ku salaysan eh, iyo nabad ku salaysan inuu dhex maro Eh, waxay ku howlan tahay eh, dowladda soomaaliya in aan in la- la waayo wax colaad ah oo soomaaliya iyo dunida dowlad ka mid ay la qabto marka mararka qaarkood waxaan jeclahay inaan tilmaamo eh, social media waxaan ku arkaa eh, dad wadamadaas aan- ambaba ayna kulmiyaan fagaarooyinka amba dunida carabta amba dunida islaamka amba qaaradda afrika amba igad amba geeska afrika amba waxyaabo kale amba guud ahaan eh, dunida iyo maxa- oo united nations ayna kulmiyaan eh, xagxaganayo waxaan leenahay arrinkaasi siyaasadda soomaaliya ma ahan siyaasadda soomaaliya waxaa halkan ku matalo warbaahinteeda dowladda soomaaliya wasaaraddeeda warfaafinta cid ay dowladda soomaaliya u idmatayna ma ay jirto waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo soomaaliya saaxiibtinimo iyo waaltinimo iyo iskaashi bay rabtaa dowlado kale in loo xagxagto uma baahno waxay rabtaa kelimad kasta oo dowladahaas iyo soomaaliya isu soo dhaweynaya inay mediaha ka baxdo social mediaha inay ka baxdo Eh, waxaan leeyahay waxaa la soo gaaray xilliga aan dhihi lahayn warbaahinta qaranka ayaa u idman tilmaamidda siyaasadda soomaaliya ee dunida iyo gudahaba ku aadan xagxagashada siyaasadda soomaaliya kuma jirto